dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle iyo kan isku magacaabay hiiraan state ayaa saaka ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalka ayaa si gaara kaga dhacay xirada lagu magacaabo lamagalaay ee ku taala magaalada beledweyne waxaana rasaas xoogan laga maqlayaa gudaha xirada xiisadda dagaalkan saakay bilowday ayaa soo bilaabatay habeenkii xalay waxaana la sheegay inay salka ku hayso xaflad ay maamulka la baxay hiiraan state ay qorsheynayeen inay ka dhacdo gudaha xirada balse ciidanka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa iyagana dhankooda kasoo horjeestay arrintaas ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan u dhexeeya labada dhinac maadaama weli xerada dhexdeeda ay rasaas ka socoto waxaa marar badan sidan oo kale dagaallo xoogan u dhex maray maamulada uu shisheeyuhu ka hirgeliyey dalka kuwaasoo isku geystay khasaare kala duwan ciidamada kala taabacsan maamuladan oo ku wada sugan beledweyne iyo qaybo ka mid ah hiiraan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dhac iyo dilal ka waday magaalada beledweyne sidoo kale maleeshiyaadkan ayaa dhigtay isbaarooyin badan oo lacago baad ah looga qaado gawaarida iyo dadka rakaabka ah